weliba maalmo wiilahdhaafii dagaallo xoogan ka dhex mara ee beelo wadadegow deegaano ku tirsanaa gobollada mudug iyo galgaduuda kaasoo jeesida khasaarana iskajara dhimashiya dhaawac iyo barakac bahsana maamulada galmudug iyo puntland yaa guddiga xil saaray xiisada dagaal sidii xabad joojin iyo nabadeelan dhexdhigi lahaayee wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya cali yuusuf cali xoosha iyo ka baaqintiisa degdega lunroojiya colaado ku dareerta galbeedka gobolka muduga fursadna la siiya nabado iyo wadahadalka wasiirka iyo weliba kala wuso tacsiyen diray dadkii kanafwaay haan dhaawacmeyna rajeeye caafimaad tame waxaan aada uga walaacsanahay dagaalka aan qiimaha lahayn ee naf iyo maalba galaafanaya ee ku dhex maraya beelaha walaalaha deegaanada jiicboor saaxqurun iyo meegaag oo ka tirsan gobolka mudug waxaan sidoo kale ka tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay iyo kuwa kuwa waxyeeloobay oo aan ilaahay uga baryeyno in ilaahay u boogadhayo intii dhimatayna u naxariisto waxaan ugu baaqayaa in si deg deg ah loo joojiyo lana xakameeyo caadifadda iyo kicinta bulshada oo xaqiiqidii dab ku sii shidaya colaadda waana in gacanta laga qabto cid walba oo horin wada waxaan ka codsanayaa dadka waxgaradka ah sida odayaasha dhaqanka culmo awdiinka bulshada inteeda kale in ay nabadda u istaagaan oo ay kaalintooda ka qaataan sidii colaadda loo joojin lahaa waxaan mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug u baaqayaa in ay kaalintooda ka qaataan ayna u istaagaan xal uhelidda colaadda iyada oo ay mas-uuliyadi ka saaran tahay xakamaynta iyo xal uhelidda dhibaatadaas waxaan cambaaraynayaa cid kasta oo si khaldan ugu lug leh urinta colaadda oo ay ugu horeeyaan khawaariijta iyo dadka sabaha necab dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay caddaynaysaa in lala xisaabtami doono sharcigana la horkeeni doono cid kasta oo ku lug yeerata urinta colaadaha sokeeye guud ahaan dalka waxaan la socon doonaa calaamadina doonaa qaswadayaasha ugu dambeyntii wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxa ay diyaar u tahay inay ka gacan ka geysato wax allaale wixii kaga aadan sidii xal waare loogu heli lahaa colaadda ka socota gobolkaas insha allah khayr iyo guul baan ummadda u rajaynayaa iyo in laga waatoobo wixii dhib oo ay ku soo jiri jireen oo ay waaye arag u yihiin dhibaatooyinkii ay soo mareen oo muddo hadda afartan sanaa xabad iyo col iyo dil ahayd oo aan waxba laga faa'iidin runtii waayo aragnimo inoo tahay waxa aynu ku weynay iyo waxa aynu mudannay iyo heerka aynu joogno sidaa darteed maanta uma aynu baahnin qof walbana waa ka dheregsan yahay duruufta iyo dhibaatada ay leedahay dagaallo kusii socdaa maxaa laga faa'iidaya dhulku waa idin wada deeqaa iska daaya wax muxuu ahaa aan inoo tarayn faa'iido nolol inoola ahayn hala iska daayo waxaasu waa waxaynu ka soo gudubnay oo runtii aan waxba inoo lahayn wiilka dhimanaya oo xabadda isku dhigaya hadduu dhinto dhul maxaa ka galay maxaa la isku dilaya wax qalloocan baa la isku dilaya cid sheegi kadha hadda labadiina dhinac iyo dhinacyada ma jidho waxa la isku dilayo waxaan idiin rajaynayaa caqliga iyo cibaadada oo aad dib ugu noqotaan aad iyo aad baa umahadsantihin dagaaladan ku dareerana gobolada mudug iyo galgaduud iyo weliba jeesideenaha khasaaren iska jara dhimashiya dhaawac kumanaan qoysasna iyo kubogtaale minateedio ilaa hadda maamulada puntland iyo galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya yaan ku guulaysanaa inay arrintaasi xaliyana dagaal beeleedo ku dhiyaw gobolada dalka soomaaliya ah kabadii sanadkan inkastoo weli lan ogaana sababta rasmida ka dambeyta